فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaah kulan wanaagsan dhuuxa wareysyada caawa waxaad ku maqli doontaan beesha tuni oo mujaahidiinta ku wareejisay deeq isugu jirta toban neef oo geel ah timir iyo caano kadib munaasabad ka dhacday gobolka shabeellaha hoose warbixin ayaan idinkaga haynaa siyaasi ka hadlay jabka dowladda federaalka duqaymaha ay shacabka u geysteen horu socodka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo taageerada ay dadweynuhu u hayaan mujaahidiinta hadalka siyaasi xirsi xasan faarax ayaad dhegaysan doontaan waxaan kaloo meesha ka marnayn xubinta soonka iyo caafimaadka ta'amulaadka iyo wararka caalamka
سأبقى فخورا بإسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag aan ku bilowno wararka caalamka waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan beder maamulka v o a ayaa xaqiijiyey in la kala diray wariyaashuna ay shaqalaan soo wajahday hadal qoraal oo ka soo baxay v o a ayaa lagu xaqiijiyey in waaxda arrimaha dibadda maraykanka iyo albaabadu laabtay faracyadii idaacadda islamarkaanay meel cidlaa ku soo dhicin kumanaan wariyaalla oo shaqaalaheeda ka mid ahaa kuwaasoo haddaanaysan gunno hoy iyo deganaasho intaba suxufiyiintii v o a oo lagu tilmaamo inay ahaayeen calooshoodu shaqaystayaal ka tallaabiyaanshaxa saxaafadda kuna shaqaynaya rabitaanka maraykanka shaqadooda ugu weyn ahayd la dagaalanka islaamka ayaa meel cidlaa lagu tuuray qoraal ka soo baxay maamulka v o a ayaa lagu yidhi sidaan waxaasi lama filaana shaqada looga joojiyey boqolaal ka mid ah shaqaalaha idaacadda codka maraykanka v o a taasoo dad badan ka dhigtay iyagoo aanaysan wax daqli ah caymis caafimaadda ma haystaan ama viisooyin dalku jooga ma haystaan haaruun macruuf oo ka mid ah wariyaasha la rusqiya ayaa bilaabay inuu ka dawarsado internetka kuna baaqi in la badbaadiye v o a oo dadka lacag ugu tabarucaan v o a qaybta soomaaliga ayaa hawada ka baxday afar iyo tobankii bishani maarso taasoo soo shaqo bilowday sanadkii labada kun iyo todobada markii ciidamadii etoobiya ay waddanka ku soo duuleen in ka badan saddex boqol oo ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duuqiimo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa weli halkooda kasii wada duuqiimaha ay ku hayaan dadka shacabka aan waxba galabsan waxayna afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay geysteen duuqiimo ay ku shahiideen dad badan oo shacab ah kuwa kalena ay ku dhaawacmeen warbaahinta filistiiniyiinta ayaa waxay soo warinaysaa in diyaaradaha dagaalka ee maamulka gumaystaha yuhuudda ee duuqeyn xoogan oo xagga cirka ay ku beegsadeen dhismo dabaqa oo ka kooban dhowr biyaano kaasoo ku yaalay xerada nuseyraad ee bartamaha marinka khaza waxaana halkaa ku sheeday dad badan oo ka mid ah dadkii degnaa dabaqaasi sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay duuqeyn loo adeegsadeen madaafiicda goobta ku beegsadeen guryo badan oo ku yaala magaalada bitilaayi ee dhaca waqooyiga marinka khaza waxaana duuqimaasi ka dhashay waxyeelo kala duwan oo gaaray dadka rayidka sidaas la mid a waxay madaafiic ku garaaceen ciidamada yuhuudda guryo ku yaala deegaanka tilla suldaan iyo xaafadda sacuudiya ee magaalada rafax ee dhacda koonfurta marinka khaza waxaana halkaas ku shiiday dad badan oo rayid ah sida ay warbaahinta u sheegeen dad goobjooga yaalla ah war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza ayaa lagu sheegay in isbitaalada ku yaala marinka ay afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay martigeliyeen in ka badan lixdan iyo laba ruux oo shuhaado ah iyo dhaawac ku dhowaad laba boqol sagaashan iyo lix ruux oo kale waxay sidoo kale sheegtay wasaaradda in tan iyo siddeed iyo tobankii bishan aynu ku jirnay maarso oo ah goorta uu sida rasmiga dib ugu bilowday dullaanka yuhuudda ee marinka khaza ay dadka shuhaadada marayaan ka badan toddoba boqol sagaashan laba ruux halkii dhaawacdana marayaan kun lix boqol lixdan iyo saddex ruux oo kale khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira ayaa ka dhashay dab ka kacay xarun lagu xanaaneeya agoonta oo ku taala dalka lubnaan dabaadu xoogan ayaa ka kacay xarun agoonta lagu xanaaneeyo oo ku taala magaalada harmale ee dalka lubnaan kadib markii ay qaraxdii haangaas ah xilli gudaha xarunta lagu dejinaya haamanka gaaska wariyaasha ku sugan goobta uu dabkan ka kacay ayaa sheegay in halka ay tiro dadda ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen wararka ayaa sheegaya in xarunta uu dabka ka kacay ay soo gaadheen kooxaha gurmadka degdega iyo kuwa dabdemiska waxayna ku guulaystay inay damiyeen dabka xarunta ka kacay kooxaha dabdemiska oo warbaahinta la hadlay ayaana waxay sheegeen in dabkan uu saameeyey dhismayaal fara badan oo u dhowa xarunta sidoo kalena uu saameeyey gawari badan oo goobta tiilay waxay sidoo kale sheegeen halkaasay ku dhinteen afar ka mida dadkii goobta ku sugnaa halkii ay dhaawacmeen kuwo kale waxaana haatan xarumaha caafimaad ee magaalada harma lagu dabiibayaa qaar ka mida dadka dhaawacyada ay soo gaareen ciidamada qaabilsan amniga magaalada ayaana waxay soo gaareen goobta iyagoona sheegay inay baaritaan u sameynayaan sannado ka hor ayay ahayd markii xarun midaan la mida oo ku taala magaalada cakaar uu ka kacay dab xoogan islamarkaana ay halkaasi ku nafwaayeen ugu yaraan labaatan ruux yuhuudda ayaa dad reyda ku dishay duuqiimay ka geysatay koonfurta suuriya ciidamada yuhuudda ayaa maanta duuqiimo ka geystay magaalooyin ku yaala gobolka darca ee koonfurta suuriya waxaana duuqiimahaasi ku nafwaayey dad badan oo shacab ah sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta gobolka iyagoona dhanka kala tilmaamay in ciidamada yuhuudda ay gudaha u galeen deegaano ka tirsan gobolkaas halka dadka reedka ahna ay bilaabay inay iskaga barakacaan deegaanadooda iyagoona ka cabsi qabin ay waxyeelayaan ciidamada yuhuudda ee dullaanka ku soo qaaday deegaanadooda maamulka gobolka daraca bayaan uu soo saaray islamarkaan uu ku baahiyey barta telegaramka wuxuu ku sheegay in shan qofood ay ku dhinteen duuqiimaha ay ciidamada yuhuudu ka geysteen magaalada kooya ee galbeedka daraca taasoo ah xogta hordhacay ee khasaaraha ka dhashay duuqiimaha yuhuudda waxayna tilmaameen in ciidamada yuhuudda ay dulaan ku soo qaadeen magaalada kadib markay ku garaaceen dhowr madfaac horraantii maanta ayay ahayd markii ciidamada yuhuudda ay ku dhawaaqeen inay duuqayo laba saldhig oo militari oo ku yaala bartamaha suuriya iyagoona ku aandacoonayeen saldhigyadaas ay ku jiraan awood ciidan dab xoogan ayaa ka kacay xero ay ku sugan yihiin dad barakacyo loo ku taala dalka nigeriya gelinkii dambe ee maalintii shalay dabaado xoogan ayaa ka kacay xerada barakacayaashee lagu magacaabo bari majmaari ee ku taala waqooyi bari dalka nigeriya dabkani uu ahaa mid aad u xoogan ayaa wuxuu si deg dega ugu faafay guud ahaan xeraday dadka barakacayaasha ku sugnaayeen waxaana uu sababay khasaare kala duwan xogaha ayaa tilmaamayeen dabkan uu si dhammaystiran u basbeeliyey guryaadu fara badan oo xerada ku yaalay kooxaha dabdemiska ee dowladda nigeriya ayaa tilmaamay in dabkan uu dhibaateeyey ku dhowaad laba kun iyo lix boqol oo ruux oo ka mid a dadka barakacyaasha iyagoo sidoo kale sheegeen toddobaatan iyo shan boqolkiiba uu burburay guryaha ay degnaayeen dadka barakacyaasha ee ku sugnaa xerada qaxootiga ah afhayeen u hadlay kooxdan ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in haatan ay hoyla-a yihiin inta badan dadkii degnaa xerada xaaladan la qiyaasi karin ay ku sugan yihiin haweenka iyo carruurtii ku dhaqnaa xeradani wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag beesha tuni ayaa mujaahidiinta ku wareejisay deeq isugu jirta toban neef oo geel ah timir iyo caano kadib munaasabad ka dhacday gobolka shabeellaha hoose waryaheena maxamed daahir calasow ayaa warbixintan inooga diyaariyey gacdiyo qur'een waay guul waa ilaaheeyo gaalada gurguurta weyn giba ahaantooda gaalada aslaan maahinoo giba ahaantooda gacal iyo higaalnoo ma ahoo haddana giba ahaantooda gontaal iyo waxay noo sitaan guluf dagaaleeda hobalimow ayaagu
shalay oo ahayd maalinnimo isniin ah bisha ramadaanna ay ku beegnayd afar iyo labaatanka sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga ah beesha tune waxa ay qaaday tallaabo kale oo mujaahidiinta ay ugu muujisay in ay ku garab joogto dagaalka iyo halganka ka socda soomaaliya halkan oo qiyaastii shan kilomitir u jirta kunya barow waxaa jooga odayaal iyo waxgarad ka tirsan beesha tunne oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose hoggaanka dhaqanka qaar ka mid ah qabaa'ilada dega gobolka si ay goobjoog kaga noqdaan wareejinta toban neef oo geel ah oo ay barbar socoto boqol iyo konton kartoon oo timir ah iyo soddon kartoon oo caano ah beesha tunne oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee leh taariikhda faca weyn meelaha ay degtana gobolka shabeellaha hoose uu ka mid yahay ayaa muddo kooban ay ku qaadatay in ay soo uruuriyaan deeqdan oo ay ugu talagaleen mujaahidiinta kuwaas oo ku jilbaxiran furumaha dagaalka geela la wareejiyo oo aan goobjoog u ahaa ayaa hoggaanka dhaqanka iyo waxgaradka beesha tunne waxa ay ku wareejiyeen wilaayada si ay u sii gaarsiiso ciidamada mujaahidiinta ciidamada mujaahidiinta waxay naftooda u hurayaan halganka ay kula jiraan soo duulayaasha si looga xurayo dalka anaguna iyaga ayaan garab joognaa oo waa nagu waajib ayuu yidhi mid ka mid a waxgaradka beesha tunni oo igula hadlay fagaaraha nabadoonnada hogaamiye jufooyin ka tirsan beesha tunni oo goobta joogay ayaa ii sheegay in aysan ahayn markii ugu horaysay ee beeshu ay xoolo ku wareejiso mujaahidiinta haatanna ay ku howlan tahay in boqol wiil oo beesha u dhashay ay ku wareejiso mujaahidiinta anigoo ah waxgaradka ee beesha tunni maxamed faqi sheekhbaano halkan waxaan iskugu nimid toban neef oo geeli ah boqol iyo konton oo timir ah soddon caano ah ayaan mujaahidiinta inaan ugu deeqno ayaan ilaahay subxaanahu watacaala arrinkaas na waafajiyey sidaasaan u taagannahay oo maantana uu yahay ramadaan haddana tobanka dambena la maraayo oo gaalana way jabtay hani iyo haruubkeed hal iyo nirigteed ninkii islaam ku xumeeyo hawaar qabo waaye intii la huteeyaa la haraanti hawabeena adduunyo waxaa xasan garguurta ayaa ku halaagmay faas baan wadanaa fiigi mayne faajirkii xasan garguurtay ayaan feeraha goon rabnaa waana la dhammaystiri doonaa insha allah waxaa bixiyey beelweynta tunni ayaa isxilqaantay intaan in ka badan horena waa u bixinay hadday qoryo noqon laheyd haddii raashiin noqon laheyd haddii ari noqon lahaa hadduu geel noqon lahaa tanna allaha subxaanahu wa tacaala ayaa na waafajiyey gaalo waa jabtay ilaahay baa jibiyey uma mujaahidiintaa jibiyey annagana mujaahidiinta ayaan waxaan u nahay gacal iyo garab xasan garguurtuna kaasaan ku kala baxaynaa kaas maxamed daahir horta kheyr allah ku siiyo cid nagu qasabtay ama wilaayana manala hadlin xarakana manala hadlin annaga dad muslimiinaa nahay awowayaasheena waa muslimiin aabbiyaasheena waa muslimiin annagana dad muslimiinaa nahay taxta raaya ashabeel suflan ku hoos nool nahay qabiilka degan ee qabiilada ugu waaweyn ee yacni gobolka deganaan ka mid nahay weligeynana waxaa waaye waan bixin jirnay jihaadkana waan garab istaagi jirnay marka sidaas darteed waa annagaa soo xilqaanay haddaanu nahay nabadoonnadii haddaanu nahay waxgaradkii haddaanu nahay macnaha beesha tuni haddaan nahay annagaa issoo xilqaanay cidna dhahdana ma jirto yacni waxaan keena macnaha bismillahi alxamdulilah rabbilcaalamiin magacaygu waa nabadoon cabdibare tunni gaar ahaan dacfuraad waxaan bixinay toban neef oo geel ah boqoliyo konton kortuun oo timir ah iyo soddon kortuun caanboon ah waxaanu ku bixinay jihaadka ka socda bariga afrika gaar ahaan gobolka shabeelle hoose iyo gobollada lamid ah ayaan ku bixinay saasaan u bixinay mujaahidiinta la garab taagannahay haddaan nahay beesha tunni toddoba tool i toore waxaan hadda bilaaway wax kalena waa soo wadnaa oo ka mid ah naf haddii ilaah yidhahda cabdulqaadir cali cadaawe beesha tunni oreeli بسم الله واحد ليلة كرما أخوة لك وصول لسو كوب كرما واحد نتاقنا مانت إن هالكان أنكو ريجينو أيضا بشسون إتا أفري لواتن طبعا نيفو جيلا بقولي كنت تمرة صدنا عن بورا إسلام مركز أنكو ريجينو سدالك جود بيش التور بيش شنق ماسي التور إسلام مركز أنكو ريجي ماشي اللي هو تلقل واحد نقول تلقل دي لا يدمو جاهدين تا وهبان يمالن aan dhididkooda iyo howlgalkooda wahooda aniga aan ku hordeyno mar walba aan ku joogno inaan garabkooda aan taagno nafya maalba marka ugu horeydana maaha marka ugu dambeydana maaha habeene maalin waa garan taagana murjintana waxaan leenahay ilaah garabkeena ha galo cadowgeena gacanteena midiga ilaah soo geliyo wabilahi towfiiq mid ka mid ah nabadoonnada ayaa iga hor muuqda magaca murgaa bakar beeshee hogaamaysa beesha xajuuba shangamaha tunna ka tirsan ku bixinay toban neef oo geel ah oo ilaahay dartiis loo bixiyay iyo boqol iyo konton oo timir ah iyo soddon habba oo macnah ee caane ah ilaahay dartiis ayaa loo bixiyey jihaadkaas ayaa lagu garab yeelayaa alxamdulilah annagan ma aragtaa sidaan usoo kacno waay diyaar ayaa u nahay diintaas macna inaan loo dhinta howlo loo bixiy magacii maxamed urur nuur maanta halkan maasha allah aad iyo aad farxad xoog lahaa ka socote mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacaala ahay wuxuuna waafajiyey inaa oo soddon caan ah boqoli konton kortoon oo timir ah toban neefoo geel ah ina aan ku wareejin ilaahay dartiisa aan ku wareejino jihaadkan futuxaadkan had socdo bishan ramadaan tobankan dambe insha allahu raxmaan ilaahay subxaana wa tacaala intaas naka sii wax hadda bilaaw noo ah ma aha hore waa u bixi jirin haddana wixii ka dambeeya waa bixi doonaa insha allahu raxmaan ilaahay idinkiis hal maalin keli aan geela aan ku keen iyo macal waxaan abagan meeshan yaal aada ujeed wax wax weyn ugu qaataba maaha wax yaroo albiriqsa ade muddo hal maalin bisaan kusoo dhammayna arrinkan dhan magac waa maal cabdiraxmaan cabdulla cumar la yidhahda nabadoonka beesha wariili halkan waxaa ka socda ilaahay mahaddiisa waaye maanta waxaan isku soo baxnay inaan ilaahay dartiisii aan u bixinno xoola oo nool iyo noodba insha allahu tacaala inaan ku bixino ilaahay dartiisa ilaahay jidkiisii taasoo ilaahay noo tilmaamay hadde maalmahana waxay tahay maalmihii ugu fadla badnaa bisha awaakhir waxa waaye soonka ramadaanka aakhirkiisaan joognaa ee xoolaha la bixiyin iyo xoolaha hore loo bixiyin isku mid maahana xoolahaanan oo maanta la bixiyaa un ee ka sii fiican ilaahay soo noo sheegay jihaadka wax lagu bixiyin wax ugu fiican waayo allah qur-aanka wuxuu noogu leeyahay mathalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illah kamathali xabatin anbata sabca sanabila fii kulli sumbulatin miatu xaba wallahu yudaacifu liman yashaa wallahu waasiun caliim marka insha allah toban neefoo geel ah boqoli konton oo timir ah oo kartoon iyo soddon oo caanabooreyaan bixinaynaa xalka insha allahu tacaala waxaan ugu talagalnay jihaadkaas inaan ku bixinno gaaladan horarka tahay ilaahay u nasriga iyo futuuxaadka noo ballanqaaday oo haddana ilaahay u noo bilaabay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala ramadaanka intay ka dhamin inaan baraawa insha allahu ku dukan ilaa muqdisho insha allah salaad inaan ku dukanaan rajaynayna biidni illahi tacaala insha allah meesha muu dhantaha marka waxaan u dhannahay toddoba tol iyo toor haddaan nahay waan wada dhannahay shabeellada hoosaan degannahay waxaan kaloo degnaa jubbada hoosaan degnaa jubbada dhexaan degnaa banaadiraan degnaa bakoolna waa degnaa intaa insha allahu tacaala qaybta hadda wax bixinaysa waa kuwa shabeelle hoose deg qaybta aad wax bixinaysa waxaa qaybta shabeellada hoose waaye insha allahu tacaala wax bixinta maantana uma horreysa horan waan u bixinay nool inooda horan u bixinay haddan waan bixinaynaa had ka bacdi waan bixinaynaa insha allahu tacaala ilaa ilaahay gaala laga waayo insha allahu tacaala saasaan u bixinaynaa insha allah biidni illahi tacaala jihaadka waan daba taagannahay waana ku jirnaa ilmihiina ku jiraan aabiyaalkeena ku jirnaan nabadoonnada ay ku jiraan suldaanka ku jiro odayaasha dhan ay ku jiraan insha allahu tacaala jihaadka waxaana lafdhabara unahay biidni illahi tacaala insha allahu tacaala gardara laguma guulaysta sidii gurguurta oo kale gebgebeyskaa la joogaa goor hore sidii loo galo oo gantaal lagu garaacay gaalka abiy axmed ee yiraahaan gafuuraha ee roobo ilaahey ha soo gemo gouraca ku jibnay rabaa hadda guula noo idmo unake hobalnimo ayaagu
muddada munaasabadda ii socotay waxaan gaar ula baxay oo aan waraystay qaar ka mid a ka soo qaybgalayaasha waxaana ka mid ahaa maxamed mayow afhayaanka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee shabeella hoose iyo nabadoon cabdulaahi maxamed abtidoon oo ah nabadoonka beesha habargidir ee shabeellaha hoose waxay aad u bogaadiyeen oo ay soo dhoweeyeen xoolo wareejinta beesha tunne iyagoo beelaha kale u soo jeediyey inay ku daydaan tallaabada ay qaaday beesha
alxamdulilah awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa allaha maanta kulankan mubaarakada isugu kaaya keenay annagoo dad muslimiin ah oo maxay ahayd xaflad aad iyo aad u weyn oo hadda bogaadinayno beeshaan reer tunni ilaahay khayr badan ha siiyo waxay bixiyeena bedel khayr qaba allah ka siiyo wanaag badan ayay geysteen wax badanna hore waan ku ogeyn ayadoo ah beel ansaar ah haddana mixnaa maxay ahayd waxay horteena ku bixinayaan haddaan nahay nuqabadii gobolka annagoo markhaati maanta kaa goobjoogna u ah waxay maanta bixinaya soddon kartoon oo ah caanaha gasca xilwo oo caanabo macnaha maxayd ah boqol iyo konton kartoon oo timir ah toban neef oo geel ah marka intaas waxa waaye ayagoona cid ku qasabtay aysan jirin waxay maanta hadiyad ay oga dhigayaan ayadoo ramadaankii ay tahay gebogebo mujaahidiinta ay sahay isaad ka dhigtaan waxyaabaha hadda ay bixiyeen waxaan leenahay beeshan reer tunni ilaahay bedelkeeda khayr qabo allah siiyo waxay bixiyeen wanaagna allah ugu bedelo mid adduun iyo mid aakhiro ah waxaan hadda la koobi karin ilaahay subxaanah watacaalana allah ugu bedelo ayaan leenahay maadaama ay wanaag badan ay horseed ka yihiin gobolka beelaha hadda ansaarta oo ugu horeeya ay yihiin waxaan leenahay waxay bixiyeen bedel khayr qabo allah siiyo amsaashoodan allah badiyo maanta waxaan ujeednaa xaflad lagu wareejinayo xoolo timir iyo caano iyo geel oo beesha tunniyeed ay ku wareejinayso walalaha mujaahidiinta ee dagaalka kula jira cadowga ilaahay xafladdaasaan joognaa maanta waana shaqo socotay baryahan oo dhan oo ka socotay gobolka shabeellada hoose shalamaana doraad waxaan u jooga u dheegle halkaasaan ku wareejinaynay iyadoo qabaala sidaanoo kale ay keeneen wayna sii socon doontaa berrina shaqo kale ayaa jiri doonta marka waa arin dadka gobolka degan qabaa'ilku ay isla wada qaateen odayaashooda iyo dhaqankoodu marka waa howl soconaysa insha allah inta shaqadu ay socoto iyo dagaalku iyaga maa gartay mise wax la amrayaa jira ma ayagaa gartay odayaasha ayaa fikirka qaatay kadibna waxaa loo gudbiyey odayaasha dhaqanka ee qabaa'ilada way soo dhoweeyeen nuqubada ayaa arrintaas maaragtay iyo odayaasha ka wada tashaday kadibna waxaa loo bandhigay maamulka in arrintaas maaragtay ay saas doonayaan maamulkuna waa u fasax waa ogolaada waxaa layidhi waa bixi kartaan wixii aad adinku khayr aad la doonaysaan walaalihiin saasaa ayaa maaragtay isxilqaamkan ku dhashay kuna socdaa maogta amaal ma ogtahay nin gala nin gala ayaa loo gala ayaa gudaa la yidhi dadku waad ogeyd dhibaato fara badanaa ka jirtay amni darro iyo khalkhal badan marka raayada ilaahay halka laga suray oo taxkiimka shareecada dadka lagu xukumayna khayr ayaa laga dareemay marka waxay ka mid tahay shukriga aan u hayno in maanta kitaabka ilaahay wax lagu xukumo shukrigaasi waxay ka mid tahay waxaan bixinayno qayb ka mid weye waa qayb shukriga ka mid a dadkuna way kusii dhiiranayaan weliba nafyo maalna way bixinayaan waxayna dareemayaan hadda xoogaa beryaan aragti kale oo waxaa jirta oo dhiiranaana dadku aada u qaadanayaan oy arkayaan in ay sii gabaabsanayso dowladdii xasan garguurte oo xamlada xooga badan qaaday marar aada ogeyd sidaanoo kale wax badan baa la bixiyey hadda beeshan ruuxeedu waxaan goobjoog u ahayn ayagoo mar bixiya shan boqol ariya iyo geel raggoodu marna dumarkooda oo wax kala bixiyaan joogna marka waxyaabahaas wax laga bartay dee maaragtay cadowga ilaahay moraal ahaana wuu jabayaa dhaqaal ahaana wuu jabayaa marka waana wax badan bay isugu jirtaa wax badan bay kulansantay waxaa la bixinahayo waxay kulansadeen dadkii moraalkoodu inay dareemayaan hadda dowladda inay sii biyaraaciyaan biyaraacis baa u dhimanay leeyihiin marka sidaas iyo kulley wax ku xeeran oo aragtidaas oo ah in maanta khayrka laga qayb qaatay jihaadkaas inahaasaa dadka ku xambaaray inay waxaan bixiyaan waxaa xusid mudan in beesha tuni ay door muhiim ah ku leedahay jihaadka ka socda soomaaliya ugu dambayntii waxaan waraystay maxamed cabdulqaadir cabdiraxmaan suldaanka beesha tunne oo aan weydiiyey ujeedka iyo hadafka ka dambeeya deeqda ay wareejiyeen annagoo ah beesha shanga maasha toddoba tol itoore ayaan maanta jihaadka waxaan ku garab istaagaynaa inaan bixinno toban neef oo geel ah boqoli konton kartoon oo timir ah iyo soddon kartoon oo caano ah oo aan mujaahidiin ku garab istaagayno maadaama ay jiraan fatuuxaad iyo meelo badan lasii furanayo oo ay gaalada dabada sii jeeso ay sii jabayso ayaa mujaahidiinta walaalaheenna ah annagoo horan u garab taagnin mar walbana garab taagnaan doonno ayaa maanta ilaahayna waafajiyey inaan walaalaheen mujaahidiinta aan garab istaagno maalkaas aan la garab istaagno oo aan ka farxinno si ay u ciidaystaan farxad ay ugu ciidaan intaas aan ugu talagalnay ma loo dhan yahay marka beesha beesha haa waa loo dhan yahay qaybta shabeellada hoose degta ayaa hadiyadahan bixisay cid hadda noo dirta iyo cidkaanana tirina male annaga unbaa isxilqaannay intaan ka badan inaan dhiibna waa rabnay waana dhiibi doonnaa intaan horo dhac weeye haddii ilaha yidhaahdo ka badanna waa rajaynaynaa haddii ilaha inaan dhiibno iyadoo xilli rabalaan lagu jiray oo farxaddii intay naga badbadatay ayaan isxilqaannay waxaan idhi bal mujaahidiinta aan u ciidayna maadaama hadda meelo badan la furanayo gaar ahaan gobolka shabeellada hoose oo hadda aan degno marka waxaan isnidhi walaalihiin mujaahidiinta rabadaankan ka farxiya soo aruuriskan naguma qaadan wax isbuuc dhan laguma qaadan isbuuc ka yaraan ku aruurinay dadkaaba iska diyaarsanaa marka falilah alxamdu waana ku guulaysanay ka badanna waa rajaynaynaa nafna inaan ku darna waa rajaynaynaa mardha waxaan rabnaa haddii ilaaha yidhaahdo hadda howlahaasaan waxaan ku howlannahay boqol wiil saan ku keeni lahayn idaacadda waa kasoo qaybgelin doonaa wareejintooda haddii ilaaha yidhaahdo waayahay suldaan dhan kale waxaa la yidhaahdaa taageero ma haystaan waa laga kala tegey waxaas iyo wax la midaa la sheegaa maxaad ka leedahay oo aa ugu jawaabaysaa taas waxaan ka leeyahay inay been tahay iyaga naftooda waa ogyihiin taas hadda jawaabteeda cad waxaan ku bixinayaa mujaahidiinta hadda markay tageen balcad ay tageen jaamacadda lafoole oo afgoya dhexdan kontoroladii markay baabi'iyeen sawirrada ilkitaab soo saartay ayaa laga fiirsan karaa ummadda takbiirta ay ku soo dhoweynayso sida loo salaamayo sida loo jecel yahay kow berihi awdheegla hadda markii la qabtay isla markii markii la qabtay waa filmaantaad ka fiirsan karta alkitaab ay soo saarayso ummadda xitaa magacooda saddexan ayay sheegayaan anoo hebel hebel ah gumaysigaasaa laigu hay dhibkaasaan ku jiray maanta farxaddaasaan u baxayleen xataa cabsi ma qabaan waxaad dareemaysaa mujaahidiinta dadka inay walaalahooda yihiin cid khasbaysana ma leh waxaas ninkii sheegay been waay meel mujaahidiinta ay joogaan isbaaro laguma dhigto dumarka lama kufsado nabad buuxdaa ka jirta dadkana waa ogyihiin dadka inay raalli ka yihiin iyagoo meelaha ridada haysta ay joogaan ay waxay u soo xuguntamaan meelaha mujaahidiinta ay joogaan oo shareecada islaamka lagu oogo maxkamadaasi u soo xuguntagaan annaga hab oday ah mar walbana soo wacaan dhibkaasaa ay haysta ima waan dhahna waa yimaadaan meeshaasay u soo xukuntagaan marka waxaad dareemaysaa inay ku qanacsan yihiin oo ay raalli ka yihiin waayo dhe waxaa arkaysaa meelay hadda la tagaba isla markii taageeray haystaan balcad oo inta la qabtay laga soo bixi doono xataa dadka ma cabsanayaan isla markii intay guryaha ka soo baxeen takbiirta ay qaadayaan oo markiina mujaahidiin inay ka noqdaan ay rabaan marka cabsi inay qabin waxay dareemayaan waxaa furmaaya laabtoodaa furmaysa macnaha say walaalahooda ay raalli ay uga yihiin meesha murtad uu yimaadana isla markii waa laga kala badaa way ka kala gabadaan waa ka cararaan waxaa laga cararaa xabadooda bush iyo bash unbaa laleeyahay gaalkii ku goondiye jiri anaa gebagabaynaya wixii gaariya soo diray wixii geeshisdaba joogay lafgaluuba mooye haddaan goosan laga haynin wargaraad hume haddii aad isgaran inaadan goolka dheliyaynin kubadda gidaa culsan laad haw garangareene tallaabooyinka ay qaadayaan beelaha soomaaliyeed ee ay ku muujinayaan in ay garab joogaan mujaahidiinta ah ayaa waxaa la odhan karaa waa kuwo dhiiragelin u noqon karaa ciidamada mujaahidiinta oo iyagoo sooman la halgamaya askarta dowladda federaalka ee dhibaatooyinka ka wada gobolka shabeellaha hoose si kastaba ha ahaatee beelaha dega gobolka shabeellaha hoose ayaa u muuqda kuwa ku tartamaya oo ku kala dheeraynaya garab istaagga mujaahidiinta horay beelaha gaaljecel iyo habargidir ayaa mujaahidiinta ugu wareejiyey min toban neef oo geel ah kadib munaasabad ka dhacday gobolka shabeellaha hoose ilaahay ha guuleeye ee inaga geysteenna ma gunta min gocaanadan wadnay talagalkeennu iye gibagibana waynoo dhowdahay howlgallada muuqdee dowladnimo si loo gaadhay baa loo gurbaantoomiyey
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
weli barnaamijka dhuuxa ayaan ku guda jirnaa siyaasiga idriis xasan faarax oo ku nool dalka fiinland ayaa ka hadlay xaaladda waddanka dagaalada dhibaatooyinka ay dowladda federaalka shacabka u geysatay iyo horumarka ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka sameeyeen dagaalka bismi illahi alxamdulilah rabbilcaalamiin wbihi nastaciin calaa murdiya wddiin soomaaliya mashruuca ka jira ee loo bixiyey dowladda federaalka saan dad badan horey ugu sheegay waa wax ka dhashay dagaal oogayaashii beesha caalamku waxay go'aansatay inay dagaalayaashu waxay ahayd dad fara badan oo ninba meel haysto marka mid lala xiriiro lama garanayn marka waxaa go'aan lagu gaaray in la sameeyo meel soomaalida lagala xiriiro asa soomaalida markaa dowlad looba samayna waxaa loo sameeyey nimankii dagaal oogayaasha ahaa ayaa waxaa loo sameeyey hal meel ah oo dowlad federaal ah loo bixiyey marka horena t f g baa liijir kumeel gaar baa liijir marka wax kasta oo la bilaabayo waxay leeyihiin meelay ka bilaabaan iyo meelay ku dhammaadaan process baa la dhahaa macnaha wax hadday bilowdaan wuxuu marayaa process buu marayaa marka dhibka jiraa waxay tahay dowladda soomaaliya ka jirta ee la yidhaha dowladda federaalka uma dhaqamayso dowlad ahaan qaab dowladeed uma dhaqmayso marka maadaama qaab dowladeed u dhaqmayn waxay u dhaqmaysaa qaab nooryaan hataa qaab jabhad lama dhihi karo sababta jabhadda lafteeda waxay kala leedahay kala dambayn iyo qaybo iyo nidaam bay leeyihiin jabhadda lafteeda laakiin dowladdan federaalka meesha joogto waxay ka mid tahay mucjisooyinka adduunka bay ka mid tahay dowladna way sheeganaysaa qaab mooryaaneedna way u dhaqmaysaa taasaa marka waxay kalifaysaa meeshay u socoto in la garan waayo meeshay ka timid aan la garanaynin ayaguna ayna garanayn taas darteed waxaad garanaysaa xalana meesha la yidhaahdo baaldhihii meesha la yidhaahdo afgooye iyo balcad oo xamar labada dhinac ka kala jirto dhexdooda xamar iyo afgooye xamar iyo balcad ayay al-shabaabku waxay ku baarayaan baabuurta iyo dadka ku baarahayaan oo ku roondaynayaan haddana waad la socotaa laba bilood ayuu wuxuu dagaal u joogay gobolka mataqaanaa galguduud halkaana ciidanku hogaaminaya hadda madaxtooyada hortiisana bomkii baa lagu sii diyaarinaya waxaa mukliyo ayaan darra ah maalintii hadda loo dhii marka al-shabaabka madaxtooyada waa joogaa xamar oo dhan waa joogaa shacabkuna ka midi shabaab waa ummadda soomaaliyeed xaqiiqatan markii laga hadlahayo waxaas oo duqayn oo dhacday hal nin oo al-shabaab inuu ku dhaawacin baa laga yaaba al-shabaab waxa waaye kalluun bad ku jiro kalluunka webiga ku jiro waxaa dhici karta webiga inuu guro laakiin kalluun bad ku jiro badima gurto sideedaba taariikh lama sheegin bad gurtay marka badda ma gurto marka waa kalluun bad ku jira waay shabaabka maxaa sababta maxay tahay ciidamada dowladda federaalka markii meel lagu helo meel xera intaa ka warqabna waay oo ay cararaan dadka shacabka ah ee arkaa waxaa la sheegaa inay askariga inta dilaan hadduu dhaawac yana dhaawac tiraan qorigana ka qaataan marka askariga meesha marka la keenayo ummadda soomaaliyeed way og tahay ee Uganda- ugandhayska iyo etoobiyaanka iyo maraykanka ka gaabdirirahayo shacabka soomaaliyeed way la socdaan dee waana sababta al-shabaab looga adkaan layahay ciidamada dowladda markii meel la geeyo shacabka dil sababta ma aamini karaan shacabka ma aamini karaan ma garanayaan kee al-shabaaba kee baan al-shabaab ahayn kee inta usoo dhunta bistoolad ku dhufanaya ma garanaya marka waxaa weye asagii shacabkii ayaga cadowgay isku noqonayaan muxuu ku samaynaya marka kufsi dhac iyo baad iyo dil buu isugu daraya dowlad maaha marka waxaas waa burcad waa maafiyo argagixiso waa marka ciidamada dowladda ee beesha inta lagu ooday teedhooyin baasha ciid ciidda weyn lagu soo oodahayo ayaga shacabka xiriir kama dhexeeyo marka shacabku waxay door bidayaan kuwa kan aan kufsanaynin oo aan dhacaynin oo mataqaanaa aan dhibaatada u geysanaynin ayay door bidayaan fiir al-shabaab iyo shacabka waa isku dhex jiraan hadda fiir suuragal ma ahan suuragal ma taha bilaahi calaykum dowladda federaalka intay tagto waddo jilib agteeda ku taalla meel al-shabaab ay haystaan inay inta tagaan roonto ka sameeyaan suuragal ma taha suuragal ma aha sababta shacabkii iyo ayaga wax xiriir kama dhexeeyo laakiin ninka al-shabaabka intuu shacabka soo dhex maro oo biyihiisa ka soo cabo oo caanihiisa ka soo cabo ayuu wuxuu imaanayaa meesha la yidhaahdo eh, balcad iyo afgooye laba dhexdood eh, afgooye iyo balcad iyo xamar laba dhexdood ayuu ku baaraya shaki kama qabo shacabkan dhinaca marayo inay dhibaato u geystaan laakiin askariga shaki buu ka qabaa waxaa sabab kale ummadda soomaaliyeed waa la haystaa dadka shacabka soomaaliyeedna way ogyihiin in la haysto waxa meesha joogo waa soo duulayaal iyo dabadhilifyo u shaqeeyo horta soomaalida waa inay saas fahmataan soo duulaya soomaalida dowlad male dowlad looma samayn waxaa weeye dadka waxaa xaqiiqi laysu sheegaa fiican caawa xaqiiqdaa sheegayna niman soo duulayaal la yidhaahdo beesha caalamka la yidhaahdo anna aan u bixiyey beesha shaydaan aniga waxaan u bixiyey beesha shaydaan ayaa waxay s- waddanka soomaaliya ku soo duulay way qabsadeen meelihii ay qabsadeen way qabsadeen etoobiyaanka ka mid ah oo ciidamada etoobiyaanka ay u isticmaalaya kadibna waxay sameeyeen koox dabadhilifyo ah oo ayaga la jirto oo loo bixiyay dowladda federaalka sidaa darteed nin tuuga oo khaa'ina oo burcada oo wax dhacaya wax la dhacaya markii laga reebo dowladda federaalka iyo shacabka wax xiriira kama dhexeeyaan aragtiday ku kala cararayaan dowladda ninka dowladda federaalka ka- ee mataqaanaa oo ka tirsan shacabku ka baqayaa muxuu oga baqayaa wuxuu- midka shabaabka iyo midka aan shabaabka ahayn ma kala garanayo fiiri xamar bay inta yimaadaan bartamihiisa maqaaxid la joogo ayuu ninka shabaabka inta soo galo ayuu qof ku tooganaya oo iska baxaya dagaal aan waxba lagu keenaynin lama wadi karo axmed mudo dagaal waa ka daalay lafta gareen dagaal waa ka daalay dowladda federaalka dadaal waa ka gaaray sababtoo ah ummadda soomaaliyeed iyo maamulada iskuul eh, maamulada oo eh, reer galbeedku ay dhisteen soomaaliya ka dhisteen oo ay ay ku maalgeliyaan ayuu dagaalku ka dhexeeya dagaalku ma ahan al-shabaab iyo dowladda federaalka dagaal dagaalku wuxuu ka dhexeeyaa ummadda soomaaliyeed iyo soo duulayaasha iyo dabadhilifyadoodu ka dhexeeyaa shacab nimankan la yidhaahdo eh, xaqiiqatana saas waaye shabaabna waxaa weeye ummadda soomaaliyeed ciidamadii u dagaalamahayay wey al-shabaab baydhabay ka adeegtaan habeen walba habeen kasta baydhabay ka adeegtaan xeryaha dowladda eh, eh, maamul goboleedka iyo dowladda federaalka ay ku leeyihiin iyo amaxaarada ayay habeen kasta duqeeyaan oo ay garaacaan Een, buur oo toddobaatan kilomitir u jirta baydhabo in diyaarad loogu raac loo raacmay oo dhulka laga mari karo marka hadday fiiro u baahan tahay oo fiiro fiirashay u baahan tahay intuu fiiriyo wax- arrintaas wax ku xalin lahaa arrintaas sax maahan arrintaas sax maahan dadka in la gooyo maaha fiiri ummadda soomaaliyeed dhibka haysata waxaa weeye dad maxanahayaal ah oo reer galbeedku uu ku adeegto oo lacagtooda iyo hanti keliya ka fikirayo ayaa soomaaliya Si fiican.
eh, eh, eh, yaa horboodahayo dhibka jiraa marka waxay tahay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu waxba isma dhaamaan sababtoo ah fiiri shacabka soomaaliyeed baa laga bo- loo baahaya in dowlad laga gado haddaad beec waddo oo wax binacdaso inaad dadka ka gada maaha dukaan haddaad furato horta wax wax laga gadaya waa shacabka waay reer galbeed ma ahan amxaarana ma ahan ugandhaysna ma ahan kenyaatina ma ahan nimankaanna waxay wax ka gadahayaan waa beesha caalamka aniguna u bixiya beesha shaydaan fiir waxa wax loo geynayo riboodka loo geynayo ee loo shaqaynayo ee laleeyahay waxaanan qabanay waxaanan qabanay ma ahan ummadda soomaaliyeed ma ahan shacabka soomaaliyeed ma ahan waa maraykan iyo etoobiyaan iyo mataqaanaa ugandhays iyo iyo beesha caalamka waxaan la sheegayo ayaa la leeyahay waxaanaan qabanay wax- marka xiriirku yuu ka dhexeeya xiriirku wuxuu ka dhexeeyaa nimankan beesha caalamka iyo nimankan gafanaha ah oo burcada oo mooryaanta oo mataqaana reer galbeedku ay meesha geysteen u fiirso madaxweynaha madaxweyne kasta oo meel imaanayo oo maamul goboleed ha ahaato ama dowlad federal ha ahaato lacagtiisuu meesha ku tegaya xildhibaanku lacagtiisu ku tegayaa meesha ma garanaysaa saraakiishu nin walba jagadii waa la iibsanayaa waa business waay marka umaba soo jeedaan ummaddu adeegin iyo ceel qooda iyo ee mataqaanaa caafimaad laga shaqeeya iyo isbit- ma- ee, iskuul la dhisay iyo jaamacado la dhisay iyo wadooyin la dhisay iyo amni dadeed oo la suga iyo waxaas hawsha ma taalo amnigoodii bay sugi la'yihin xasan sheekh amnigiisii buu sugi la'yahay ma garanaysaa lafta gareen amnigiisii buu shug- sugi la'yahay axmed madoobe sidoo kale amnigooday sugi la'yihiin walwalka ugu weyn haya waxaa waay waa amnigoodii waay ay sugi la'yihiin marka meesha dowlad kama jirta waay dowlad kama jirto soomaalidu dowlad bay u baahan taha ooma baahno mooryaan qawlaysata ah oo burcada oo wax boobto wax kala boobto ooma baahno soomaalida xasan sheekh lacagta hadda uu guranaya waxaa weeye lacagti uu xildhibaanada ku gadan lahaa waa deni dagaalkan uu ku jira dagaal soomaali uu kula jira ma ahan wax ka wada maqashay waxba ha qaban waay waa mashruuc waaye by the way lacagtii uu ku gadan lahaa xildhibaanada ayaa meesha laga dhalaalinaya ummad ummad wax ummad mataqaanaa soomaaliyeed uma adeegayo ummad puntlandna uma adeegayo dadka qabiil waa lagu barakic waa lagu kicinayaa oo mataqaanaa dee xasan sheekh waa qolo waad aragtay kuwii markii abiy axmed uu yimid nacladaha ku dhacdeen markuu yidhi xamar ee hortiisaa wiil soomaaliyeed ugu dila abiy oo fiirsanaya wiil soomaaliyeed oo dhayliyey oo maxaana lagu keenay shaydaankan leh baxabad lagu dhufto u fiirsi marka ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iyo dowladda federaalka xiriirkooda waa noocaas waay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
gabagabadii ayaan soo gaarnay markan waxaad dhegaystayaal kusoo dhowaataan xubinta ta'amulaadka suuradaha annuur iyo alxujuraat
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نكمل معا تأملاتنا في سورة الحجرات وفي هذا الدرس إن شاء الله سنتكلم ونتأمل في قول الله سبحانه وتعالى waxaan sii wadaynaa ta'amulaadka aan ku samaynaynay suuratulxujuraat darsigaanna waxaan isku dultaagi doonnaa hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee ah يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قال ابن عطية رحمه الله ibnu cadiyah raximahullah wuxuu yidhi aayaddan waxay ujeeddadeedu tahay inay caddayso in asalka dadka ay yihiin dad siman kadib wuxuu alle yidhi waxaan idinka dhignay shucuub iyo qabaa'il si aad isugu aqoonsataan waxaa loola jeedaa inaydan isugu faanin haddii marka qofkiinna uu doonayo inuu qof kale ka sharaf bato waddada sharafta kuma jirto isku faanid ee waxa uu alle leeyahay kan idinkugu sharafta badan alla agtii waa kan idinkugu alla cabsiga badan marka sharafta iyo faanka ma ahan mid ku timaada nasabka hantida midabka quruxda iyo waxyaabaha la midka ah ee ay dadku isugu faanaan balse karamka iyo kala sarraynta waxay ku timaadaa alla kacabsiga oo ah in daacaadka la sameeyo munkaraadkana laga tago dadkuna arrimahaasi way ku kala sarrayn karaan qofka ugu sharafta badan alle agtii waa kan ugu taqwada badan marka qofkii doonaya inuu ogaado darajada uu alla agtii ka joogo ha u fiirsado halka ay la eg tahay taqwadiisa maxaa yeelay allah wuxuu leeyahay kan idinkugu karaamada badan waa kan idinkugu alla cabsiga badan marka miisaanka karaamada alla agtii waa taqwada rasuulka salaallahu calayhi wasalam wuxuu nooga digay inaan isugu faanno jaahiliyadda wuxuuna nagu booriyey inaan ku tartanno alla kacabsiga ibnu cumar radiallaahu canhuma wuxuu rasuulka salaallahu calayhi wasalam ka wariyey inuu ku khudbeeyey makah maalinkii furashada sidan soo socota dad yahow alle wuxuu idinka tagsiiyey inaad isku ceebaysaan jaahiliyadda oo aad isku weynaysaan aabbayaasha dadku waa un laba qof qof baari ah oo alla kacabsi leh xagga allaahna ku weyn iyo qof faajir ah oo ayaan daran alla agtiina wax qiimo ah ku lahayn insaanku waa carruurtii aadam allana aadam wuxuu ka abuuray carro marka dadku waa un labo sidaba uu nebiga salaallahu calayhi wasalam sheegay nin baari ah oo alla kacabsi badan haba noqdo addoon madow ama mid aan nasab lahayn oo fool xun wuxuu doona ha ahaadee haddiiba uu qofku alla kacabsi leeyahay alla agtiisa wuu ku wen yahay qofkaas kan labaad waa faajir ayaan daran haba noqdo dadka kan ugu nasabka sarreeya oo ka soo jeeda ahlu beytka rasuulka salaallahu calayhi wasalam hadduuba faajir yahay qofka siduu doona ha u qurux badnaado oo ha u hanti badnaado qofkaasi waa mid alla agtii ku liita abi hureyra radiallaahu canhu wuxuu wariyey in rasuulka salaallahu calayhi wasalam la weydiiyey dadka yaa ugu sharaf badan wuxuu yidhi nebiga dadka alla agtii waxaa ugu sharaf badan kan ugu taqwada badan markaas bay yidhaahdeen annagu sidaasi kuma weydiinin nebiga wuxuu yidhi dadka waxaa ugu sharaf badan yuusuf oo ah ina nebi ina nebi ina nebi ina khaliilullah waxay yidhaahdeen annagu sidaas kuma weydiinin markaas buu yidhi ma waxaad i weydiinaysaan macaadinta carabta haa ayay yidhaahdeen saxaabada rasuulka salaallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi kuwiinna ugu akhayaarsanaa jaahiliyadda ayaa ah kuwa ugu wanaagsan islaamka waa haddii ay diinka fahmaan shardigu wuxuu yahay marka qofkii waagii jaahiliyadda ahaa qof wanaagsan islaamkana wuxuu noqonayaa qof wanaagsan waase haddii laga helo fahamka diinta allah abi hureyra radiallaahu canhu wuxuu ka wariyey rasuulka salaallahu calayhi wasalam inuu yidhi alla ma fiirinayo muuqaalkiinna iyo maalkiinna laakiin wuxuu fiirinayaa quluubtiinna iyo acmaashiinna waxaa loola jeedaa alle ma fiirinayo muuqaalkiinna ma mid foolxuma mise waa mid quruxsan sidoo kale ma fiirinayo maalkiinna ma mid badanba mise waa mid yar keliya allaah wuxuu eegayaa quluubtiinna iyo acmaashiinna alla kacabsigana sida uu nebiga salaallahu calayhi wasalam sheegay waa halkan laabta ah marka haddii uu qalbigu ka buuxo alla kacabsi wuxuu qofku noqonayaa mid u dhow allah subxaanahu wa tacaala sidoo kale allaah wuxuu fiirinayaa acmaasha qof alle ka cabsanaya haddana aan camal samaynaynin ma ahan wax jira waa lama huraan in taqwada allaah ay la socoto camal wanaagsan abuu hureyra radiallaahu canhu wuxuu ka wariyey rasuulka salaallahu calayhi wasalam inuu yidhi qofkii uu dibdhigo camalkiisa ma dadejinayo nasabkiisa micnaha waxaa loola jeedaa alla u dhowaanshaha janno gelitaanka iyo miisaanka qiyaamaha qofka haddii uu camalkiisa dibdhigo nasab waxba uma tarayo marka qofka muslimka ah waxaa waajib ku ah in miisaanka uu dadka ku soo dhowaysanaya ay noqoto hadba qofkaas inta uu alle u dhow yahay oo uu alla kacabsi leeyahay haddii marka qofku daacaadka sameeyo munkaraadkana ka tago dadka noocaas ah ayaa ah kuwa aan soo dhowaysanayno waa inaysan noqon halbeegga aan dadka ku soo dhowaysanayno oo aan ku jeclaanayno inay qurxoon yihiin ama inay hanti leeyihiin ama inay ka soo jeedaan qabiil xoog leh ama inaan asxaab nahay dhammaan arrimahaas miisaanka alle waxba kuma lahan allaah wuxuu wax ku miisaamaa waa taqwada haddii miisaanka jaceylka iyo isku soo dhowaanshaha aan ka dhigna taqwada alle waxay taasi ka qayb qaadanaysaa hagaagga bulshada iyo in la nooleeyo qiyamka islaamiga ah lana duugo caadaad badan iyo habdhaqanno khilaafsan shareecada oo maanta ku dhex baahsan muslimiinta miisaankaas taqwada ah wuxuu keeni doonaa in ummadda uu ku dhex faafo tawaaduca iyo isku garab raaricinta dadka muslimiinta ah dhexdooda sidaas ayay noogu soo laabanaysaa khayriyada aan haysannay ummadaha kalena aan uga sarraynay wuxuu sidoo kale habdhaqankaas wanaagsan ka dhigan yahay farriin dacwo oo ku socota ummadaha ku nool jaxiimada cunsuriyadda iyo heebsooca waa kan maraykanka sheegta qiyamka mabaadi'da sinaanta xurriyadda iyo wixii la mid ah oo maanta macal asaf dad badan oo muslimiin ah ay ku daydaan waxaa la degay cunsuriyadda oo waxay u kala baxaan dadka cadcad iyo kuwa madmadow cunsuriyaddana waxay ka sarraysaa dhammaan qiyamka iyo mabaadi'da ay haystaan maraykanka oo keliya maahan dowladaha kale ee maanta dad badan ay u arkaan inay meel sare gaareen oo ay doonayaan inay ku daydaan waxaa la degay cunsuriyadda dadkana waxaa lagu kala soocaa cirqiga midabka maalka iyo sumcadda kuwaasoo aan miisaanka allaah waxba ka ahayn allah waxaan weydiisanaynaa inuu noogu kaalmeeyo tawaaduca dhexdeenna ah oo uu miisaanka jaceylka iyo dhowaanshahana nooga dhigo alla kacabsiga qofkii alle u dhow oo ka cabsada waa qof noo dhow oo aan jecelnahay qofkii faajir ah oo ka fog allah subxaanahu wa tacaala ama ay yar tahay taqwadiisa waxaan ku qiimaynaynaa hadba inta uu la egyahay alla kacabsigiisa alle waxaan weydiisanaynaa inuu nagu daro kuwa hadalka dhegaysta intiisa ugu wanaagsanna qaata الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تأملا في سورتي النور والحجرات
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي